barnaamijka warbaahinta idaaha news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
talaan kadib marar badan unoo faraxsanay yaa microfon qabsani maanta runtii ma aha maalin farxadeed waxay tahay maalin oo aad iyo aad shacabka koonfur galbeed dhibaato badan aan kula gudboonatay shacabka beesha caalamka iyo dowlad goboleedka jubbaland dhibaatooyin oo kadhiyadi yama insafin yihiin oo maanta banaanbaxan bilaaran haliiska been markan ka horreys mayba taageeraan haddii unahna odayaalka dhaqanka moshinku ku socda golaha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliyeed mooshinkaasoo la-aan ku horjeeda waxyaalaha laka suubiya jubbaland oo ah sid kursi oo ah soomaali shaljay oo ah waliya waliinqaadada korna oyo arageen maadaama shacabka iyo wakiilku yihiin mooshinkaas socda taageersanna banaanbaxan kuma dayi waxyaalaha laga taageeraa kuma dayi maya ku horjeedne waxyaalaha laka dhasi dowlad goboleedka leeraw jubbaland naabka laindhasi yaa ku horjeedna odayaalka dhaqanka maamulkooda shacabkooda naabka iyo handhisaan ha ku horjeedna suuragal naqdaase ceel waaqa wal maka liidin suuragal naqdaase baar dheer wal maka liidin suuragal naqdaase luug wal maka liidin suuragal naqdaase baal wal maka liidin suuragal naqdaase jamaam ijan dirib wal maka liidin suuragal naqdaase suuragal ma naqdaaso maana mal weela kor cidiya ka taamasana waa arran qalad ah in suuragalaana haddii waxeeg waa laka qabsada shan iyo labaatan sana yaa sooti shan iyo labaatankaas kun lanwerbabe dhabaata kasanisjeeyo marka dambe meelidayaka naqde haagaangi dhugnadwahayere lankii hadda korku koy lankii dhoob ku yimid ilaa gaarido dhibaysa lankii meelo dheer ku koy usuuntaa laarantaas isusuubay may ka wanaagsanaatay maadaama lin ismagacaawi in shacabka deegaanadaas degan oo xalaale walanka qebi sidaasaa walka naqda lahay may baagan jeediyey beesha caalamka may cabasho ku enaa beesha caalamka cabashada horumariye beesha caalamka may suubaday iniyo shacabada soomaaliyeed shishaqaybiyaan oo ballamo beenaan galaan ballamo beenaan dekaan oo eraan dawlad goboleed way walaawun dhulmashal qaadadahay dawlad kastaba meelo lakadhisi dadka deegaan sheegaa xagshay ku hele maydare kullu duu xaqin xaqow lan welba xaqshee ku hele intiioo neeraan shacabkan khiyaamayaan oo beesha caalamka ku soona neeraan sidaas daraadateena odayaalka dhaqanka iyo lankasto walgorode iyo sidaasay ka seexiyaan sidaasi hadday isin suub yeesaan masiinku akbaraana walaasay sheegasaan dambeena kulligiisiinku diida doon intii goore gooreet walaa meelo ka socda lankaan fadhiga caalamka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo odayaashooda dhaqanka iyo shacabkooda may basinglena arrintiisi meelo ku wadaan walku qobada haddii isin hadiin beesha caalamka haddii walanku qoban dhibaatadii ku kooyta isin garab ka saarada doontaan ogaada may gaar aan lahadnay nicolas jay nicolas jay may reeye beelaha soomaaliyeed markiisu fakaaraha ka hadlahay markiun madaxweynaha dooradaani dadka federaalka injeelisu awoowiyaalka in lixdankiyaan doodayan maantana meelii federaalkiya mare hadda may muugo ini beelbeelinjilbiyaw war shalay ganlahaytay maanta miirlata maykii tilmaamana arrintaasi weel kuwaantooy may baaganjeediyahay dawladaha dariska dawladaha dariska mayba siin lanaa soomaali waa soomaali haddiisan kaceeb u hasaan sane kaceeb u hasaan dhulkaas sida hadduuna siin sheegnay oo qariirada soomalilan walba shal gordow cidda la gordaasan derisa wadahayni daaga noo dhaheeye dawta noo dhaheeysi gordaasan gaar ahaan gaar ahaan dawladda kenya waxyaalaha waddo gabarta soomaaliyeed gaar ahaan koonfur galbeedan dharati oona usadhamin nool gorodaas marka sidaas daraadadiie walka gorodaha ee isku ilaali walaada ka dhaqamaasa taangaga jikiida aynin caburinay mayba lanaa koolasow inisan kuwaantowtaan